أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulsaanka idiin heesakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladaha iiraan iyo isliibiyadda maraykanka ayaa fariimo adag warbaahinta isku marinaya iyadoona weli uu qabsoomi laayahay kulanka wadahadallada labada dhinac ee baakistaan howlgalla lalabeegsa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda keeni doonaan nidaam doorasho oo ka dhan ah midka garguurta warbaahinta caalamka ayaa si aada u hadlaysa xaalad dalka maali iyadoona ay dhaqan gashi godoomintii mujaahidiinta alqaacida ay saareen magaalada caasimadda u ah dalkaas kataab al ikhbaari ayaa baahisay qaybta toddobaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmudka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga maktabka dacwada ulaasaamiga ee shabeelle ayaa madarase cusub ka hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada jowhar ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaasaamiga ee galgaduud sidoo kale warkeenas waxaa ku maqli doontaan qaybtii shanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dowladaha iiraan iyo isliibiyadda maraykanka ayaa fariimo adag warbaahinta isku marinaya iyadoona weli uu qabsoomi laayahay kulanka wadahadallada laba dhinac ee dalka bakistan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkii nuur caliwarsame abushiiba waxaa weli socda ismarewaaga ka dhex jira iiraan iyo maraykanka iyadoo madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka donald trump saacadihii lasoo dhaafay ka jawaabay su'aal ku saabsaneyd suurtagalnimada dib u bilaabista weerarada ka dhanka ah iiraan isagoo sheegay in arrintaa ay dhici karto salibiga trump wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey inuu dhowaan dib u eegi doono qorshe uu sheegay inay iiraan soo dirtay isagoo tilmaamay inuusan filayn in qorshahaasi noqdo mid la aqbali karo sida qaar ka mid ah warbaahinta kufaarta reer galbeedku tabiyeen sarkaal sare oo iiraani ah ayaa sabtidii sheegay in soo jeedinta iiraan ay laay hadda uu trump diidan yahay ay furi lahayd marinka hormuus islamarkaana ay joojin lahayd go'doominta maraykanka ee iiraan iyadoo wadahadallada ku saabsan barnaamijka nukleerka iiraan dib loo dhigayo warbaahinta iiraan ayaa iyaduna dhankeeda shaacisay in tehraan ay jawaab ka bixisay soo jeedin maraykan ah oo ka koobnayd sagaal qodob taasoo loo maray bakistaan tehraan waxay ku adkaysatay jawaabteeda in arrimaha lagu xaliyo muddo soddon maalmood gudahood iyadoo diiradda la saarayo in lasoo afjaro dagaalka halkii laga kordhin lahaa xabadjoojinta dhanka kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in kubadda hadda ay ku jirto dhinaca maraykanka si ay u doortaan waddada diblomaasiyadeed ama ay go'aan cad qaataan oo ay sii wadaan iska horimaadyada caqabadda ugu weyn ee haysataa madaxweynaha maraykanka ayaa lagu sheegay inay tahay gul militari iyo mid diblomaasiyadeed oo ilaahay hadda aanu ka soo hooyin waddanka iiraan taasoo dhalisay culisyo badan oo kaga yimid gudaha waddankiisa sida ay sheegtay wakaaladda wararka royters haddii colaadda aan xal loo helin waxay sii wadi doontaa fuuqbaxa dhaqaale ee caalamka gaar ahaan korarka qiimaha shidaalka maraykanka taasoo cadaadis kusii kordhinaysa donald trump hoosna u dhigaysa taageeradiisa iyo fursadaha xisbigiisa jamhuuriga ah ee doorashooyinka soo socda sidoo kale warbixintu waxay saadaalisay in haddii maraykanku ku guuldaraysto in laga saaro gacanta iiraan maribyoodka muhiimka ah ee hormuus marka colaadda lasoo gebgebeeyo ay noqon doonto dharbaaxo weyn oo mar kale ku dhacday donald trump iyo weliba aayihiisa dambe diblomaasiyiin reer yurub ah ayaa sheegay in dowladahooda iyo dowladda maraykanka ay isa seegeen oo xiriirkoodu xumaaday dagaalkan dartiis islamarkaana ay filayaan in xaaladda hadda jirta ee iiraan ay sii socon doonto royters waxay qirtay in iiraan ay muujisay adkaysi islamarkaana adeegsatay cadaadis xooggan oo ka dhan ah maraykanka iyo xulfadiisa iyadoo keentay jahwareer aan horey loo arag oo ku yimaada sahayda tamarta kadib markii ay xanibtay hormuus halkaasoo maraakiibta shidaalku ay si xor ah u mari jireen ka hor dagaalka iyagoo qaadi jiray shan meelood meel saliidda adduunka falanqeeyo lagu magacaabo john alterman oo ka tirsan machad laga leeyahay washington oo falanqeeya siyaasadda iyo amniga ayaa isagoo arrintan ka hadlaya wuxuu yidhi iiraan waxay garwaaqsatay in xitaa haddii la daciifiyo ay xiran karto marimbiyoodka marka ay doonto ogaanshahani wuxuu ka dhigayaa iiraan mid ka xoogan sidii ay ahayd ka hor dagaalka inkastoo donald trump uu sheegay inuusan aqbali doonin wax ka yar xal waqti oo dheeraad ah oo meesha ka saaraya khatarta iiraan haddana mararka qaar wuxuu muujinayaa inuu raadinayo waddo uu uga bixi karo dagaal aan gudaha maraykanka laga taageersanayn iskastaba ha haatee iiraaniyiintu waxay ka warqabaan dhibaatooyinka gudaha ee trump waxaana laga yaabaa in diyaaray u yihiin inay wakhtiga ay kaga ciyaaraan waxaanu cilmibaaro sare oo reer washington ah uu yidhi iiraan ma kala jebin mana burburin waxayna ku dheelaysaa wakhtiga geesta kale iyo gudaha waddanka lubnaan waxaa laga soo sheegay in ciidanka yuhuudda ay duqeymo ka fuliyeen dhowr tuulo iyo magaalooyina ku yaala koonfurtaha dalkaasi raadiyaha ciidanka sahaynada ayaa sheegay in ciidanka cirka ee saacadihii lasoo dhaafay qaadeen weeraro isdaba joog ah oo ku fidsan jiida koonfurta lubnaan oo ay ku jirto magaalada annabati ah dhinaciisa ururka shiiciga ee xisbullah isku magacaabay ayaa sheegay inuu diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka uu ku weeraray askar yuhuud ah iyo saldhig ay yaalaan gaadiid gaashaaman howlgalkan ayay xisbullah sheegtay inuu u dhacay sidii loogu talagalay islamarkaana diyaaradahoodu ay si toos ah u beegsadeen saldhigan oo yuhuuddu ay ka samaysteen magaalada bayaada ee koonfurta lubnaan jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bahay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa ka fuliyen gudaha magaalada baydhabo kaasi oo lala beegsaday goob isbaaroweed maleeshiyaadka murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee almashruuc ee degmada qansax dheere waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay maalmaha soo socda keeni doonaan nidaam doorasho oo ka dhanaa midda garguurte faahfaahinta warkaasi oo ah kan walaalkeen marwaan moxamed xilli khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex xaloolsan madaxda kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka uu marayo meeshii ugu sarreysay gabaabsina uu yahay muddaxileedka gurguurte ayay mucaaradka ku dhawaaqeen go'aamo culus oo ka dhan ah filla soomaaliya war murtiyeed ka soo baxay shir usoo dhammaaday mucaaradka oo shir jaraa-id uu ka akhriyey cabdiraxmaan cinte wasiirkii hore ee qorsheynta riddada kana mid ah hogaamiyaasha mucaaradka riddada ayay ku shaaciyeen go'aamo culus oo ay qaadan doonaan maalmaha soo socda waxay sheegeen inay kulamo la yeesheen wakiilada gaalada beesha caalamka noqol ka mid ah war-saxaafadeedka ay soo saareen ayaana lagu yidhi sidoo kale waxaan wada tashiyo la yeelanay wakiilada beesha caalamka gaar ahaan maraykanka ingiriiska midooda yurub turkiga iyo qaramada midoobe waxay ka dambeeya shan iyo tobanka bishan mey ayay bayaanka ku sheegeen inay gurgurtu aqoonsanayaan madaxweyne hore iyo nin iyaga la mid ah waxayna muujiyeen inay iska dhicin doonaan nidaamka xasan sheikh si loo dhiso bay dhaheen dowlad sharciyad haysata muddo isbuuc gudyihiis ah ayay sheegeen inay ku shaacin doonaan nooca doorasho ee uu mucaaradku doonayo maadaama xasan sheekh maxamuud ku eedeeyeen inuu dastuur gaareedkii u degsanaa meesha ka saaray doorashooyin isaga u gaar ahna uu wato maamul goboleedyada wakhtigooda dhammaaday sida koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug ayay soo jeediyeen in si deg deg ah looga qabto doorasho heshiis lagu yahay oo ka fagtan uu wato madaxa kooxda riddada durboobka xargagoosadka ah ee madaxda kooxda riddadu ka wadaan magaalada muqdisho ayay cambaareeyeen waxayna sheegeen in soo celinta dhulalka xasan sheekh boobay ay u dhisi doonaan maxkamad u gaar ah waxay tilmaameen in kooxda riddadu ka howlan tahay abaabul ciidan oo lagu caburinayo mucaaradka waxayna ka digeen in kooxda gurguurta maleeshiyadeeda u adeegsato dano siyaasadeed mutashariif sheekh axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay in doorashooyinka ka dhacay muqdisho iyo kuwa ka socda baydhabo aysan aqbali doonin wixii ka soo baxaa doorashooyinka waxaa loogu yeedha doorashooyin hadda socda oo magaalada muqdisho ka dhacay ama baydhabo ka socda ama meelo kale laga qabanqaabinayo annaga natiijadoodana ma aqbalsanin siday u socdaanna ma aqbalsanin doorashooyin heshiis lagu yahana ma aha waana wada ogtihiin cilladaha ay leeyihiin waxaan rabnaa marka madaxweynaha iyo xukuumaddaba inaan uga digno hantida dadka ummadda iyo wakhtigaba inaan looga dhumin waxaan waxba ka soo baxayn aan heshiis lagu ahayn warkaale doorashada aan ka heshiina xoog iyo xoolihiib adaa haysteen lagaama tugtugroonee iimaanka isgeli lama diidi muxuu rabaa marka madaxweynaha doorashada oo raba noocaa waay doorasho qof iyo cod aan rabaa doorasho qof iyo cod aan rabaa ilaahaan idinku dhaariyey dadka la barakiciyey dadka dhuunta la qabtay waxaa aragtiinoo ka dhacaya magaaladan nin waxaa sameeyey dadku ma dooranaya ma dooranaya mustaxiil inay doortaan dad waaweynaana baydhabo maalinta hore oo ciidanku ay galeen waa mashxanadeen waa farxeen hadda meesha ay taagayn waa ogtihin yani waxa hadda baydha- baydhabo ka dhacay haddii lagu sheego madaxaa qabsanaysa waxa ani ka sii yaabay in lacag laga samaynayo qofkii meegaa meeqaa laga rabaa ma laga sheega kun dollar oo meela iyo boqol iyo konton meela lacagaa laga samaynayo ya hal xisbi iyo toban xisbi oo man- mantaano leh oo lacagta loo dhiibayo dhulkaa la gelay xaggaa loo dira baydhabaa loo dira marka madaxweynow dalkan hadda dhibka aad gaarsiin karta waa gaarsiis intaana culeys ku asraaxatan iimaanka allah ku gelsho iska fadhiiso intaan ka badan lama qaadi karo waa la dhibtooday xabsigooda waa buuxaan oo dadki waa barakaceen oo waa fakriyeen oo waa taataagan yihiin xaggee u socotaa maxaa kaloo rabtaa inaa qaado go-aamada mucaaradka kadib xafiidka xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku shaaciyey kulan uu la qaadan doono siyaasiyiinta ku midoobay golaha mustaqbalka ee mucaaradka gogashaan ayuu xasan sheekh sheegay inay furmi doonto tobanka bishan mey loogana hadli doono arrimaha la isku hayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada gaar ahaan kuwa mucaaradka ah oo lagu magacaabo cabdilatiif muuse sanyare ayaa shuruudo ku xiray in mucaaradku ka qayb galaan kulanka gurgurte wuxuuna sheegay in marka koowaad uu gurgurto joojiyo doorashooyinka uu ka wada maamul goboleedyada ka laabto beddelka uu ku sameeyey dastuurka iyo inuu caddeeyo wixii ka dambeeya shan iyo tobanka mey uu la mid yahay mucaaradka jasaaka allaahu khayran walaalka marwan kataab al ikhbaari ayaa baahisay qaybta toddobaad muuqaalo lagu soo bandhigay howlaha gurmudka guddiga abaaraha ee mujahidiinta ka wadan wilayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa ah qaybta lixaad muuqaalo taxano ah oo lagu soo bandhigay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana filimka lagu arkayaa raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami iyo nidaam ah loo siiyey dadka tabaalaysan intaasi kadib waxa uu filimku muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya mujaahidiinta
marka koowaad ilaahay baa mahad iskale intaas ka gadaal dadka hallu khayrka ahay oo muxsiniin tahay oo deeqdan soo dhiibay ayaan u mahad celihaynaa marka saddexaadna dadka ka qayb qaatay shaqadan oo nuuc walba leh diyaarinteeda iyo hagaajinteeda iyo dadkii la siiyaya soo xaadirintiisa ayaan u celinaynaa ma- mahadda saddexaad waxaan leeyahay marka dhammaan dadkii hawshan ka qayb qaatay oo nuuc walba leh oo guddiga abaaraha loo diyaariyey leh oo ninka la yidhaahdo waxgaradka wax soo dhiibay leh oo maamulka wax isku hagaajihaya leh intaba waxaan leenahay maskax qowl iyo ficil wixii ka geystay ilaahay miisaanka qiyaamaha u saaro waxayna siiday annagoon yarayn oo masaakiino haaf bura qofti haaf bariisa haaf sokora laba caagoo saliida allah barakeeyo kor allah u dhigaan leenna
bismillaahi raxmaani raxiim raashin baa noola keenay hay-adaha duurka samafalka ilaahay duurka noo gasho noo keeneen siddeetan qoysaan ku qaybsannay odayaashii magaalada noogu qaybsheen waana qaadan ay ka kooban yihiin ki- hal bariisa hal sonkora hal baasta saddexla saliida intaasaan u qaybsannay Een, waana intii noo qaybtay intii noo keentay ajri xasana allah siiyo
kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa maalmihii lasoo dhaafay si xiriir ah u baahinayay muuqaalo taxano ah oo lagu soo bandhigay gurmadka ballaaran ee la gaarsiiyey dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir maktabka dacwada ulaasaamiga ee shabeelle xayiyaa madaraso cusub ka hirgeliya deegaan hoostaga magaalada jowhar ee wilaayadahaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeena faysal mahad soomaali dugsiyaalka la ooda idaacyaalka la keenay oo duruus lagu qaata darajaan u arkaaya ma daraysan tihiin halkan waa deegaanka ceeldheero barsane oo qiyaastii konton kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada jowhar ee xarun goboleedka shabeellada dhexe waxaa ka soconaya munaasabad ballaaran oo lagu daafurayo madaraso lagu baran doono qur'aanka kariimka si tajwiid ah waxaa wax ku dhigan doona ku dhowaad afartameeye arday waxaa lagu bari doonaa qur-aanka iyo culuumtiisa munaasabadan oo ay ka soo qaybgaleen martisharaf kala duwan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jowhar ayaa goobta isugu soo xaadiray kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horrayn waxaa munaasabadda ka hadlay naqiibka deegaanka waxa uu sharaxayaa madarasadan iyo saamaynteeda iyadoo dhegaystay madarasadan loogu magacdaray mujaahidkii halgamaaga ahaa allaha u naxariista ee sheekh xasan barsane maanta waxaan fadhinnaa riyo aan ku riyoon jirnay ee wax badan aannu daba taagneen xarakada guud gobol iyo degmo waxaan fadhinnaa maanta farxad weyna aan ku haysannaa madarasadii tajwiijka qur-aanka ee laga furaya ceeldheere barsane degmada aan naqiibka ka ahay ee reer barsana kolba waa dareemayseen sheekh xasan barsane waa beeshiisii wax badan ayaa cadow uu ka hortaagnaaday diinta maadaama shiikha cadow uu u gacan galay aahaartii iyo diintii iyo jihaadkii meesha uu ka wadina laga tirtiray meeshii qarni hadda taqriiban boqol iyo konton sana ayaa laga joogaa juhdiga iyo dadaalka xilliga uu ka wadi jira insha allahu tacaalaa aan isku xusuusinaynaa shaqadii maalintaas uu qabtay ayaa maanta inta ka bilaabatay shaqadii uu qaban jiray waxaa ka mid ahayd macallin hiiraan uu ka keenay asiga ee uu talagalay beesha in diinta ilaahay qur-aanka ilaahay lagu xifd ayaa wuxuu u arooriyey macallinkii boqol iyo labaatan arday boqol iyo labaatankii arday wuxuu kula ballamay macallinka inay xifdiyaan qur-aanka ay xifdiyaan awoodda ilaahay wuxuu jeclaay ilaahay baa uu oggolaaday boqol iyo labaatankii wiil oo madarasada la keenay way xifdiyeen wuxuu sameeyey boqol iyo labaatan dugsi ayuu u kala qaybiyey oo reer barsana ah maanta xarakatulmujaahidiin al-shabaab ay baddashay asiga jihaadkii asi oo wadina maanta iyada ay baddashay ayadiina maanta raadkiisii bay qabatay ceelleere barsana waxaa laga furay madarasa tajwiij ah tajwiid ayaa laga furay ardaydanna waxaan rajaynaynaa markay xifdiyaan in macallimiinta ardaydan loo bedeli doono haddana beesha loo sii bedeli doono markaas waxaa dhici doonta insha allahu tacaala beesha iyo diriskeedoo dhanba inay insha allahu tacaalaa xifdinta qur-aanka maca tajwiij loo wada qaadan doono goobtan oo ay ku sugnaayeen qaar ka mid a abwaanada iyo sidoo kale kuwa laashimiinta ah ee shirba ayaa goobta waxa ay ka sameeyeen waxyaabo dadka aad u farxadgeliya nashaadaad ayaana durba halkaa ka bilowday iyadoo halkaa la isku weedaarsanayay shiribyo kala duwan kuwaasoo muujinaya dareenka farxadeed ee loo fadhiyo iyo sidoo kale taariikhihii la soo dhaafay nin maraykan maalsii iyo usmaanka gaxadaayay muslimnimada maqaankii laheyd meel iskigu tuuri meelahaan ma soo mari karaa maartiyaa sheegtaa meelaha mujaahid waaya mana soo maraa munaafiq meelaha mujaahid waaye mana soo maraa meelaha mujaahid waaya mana soo maraa maraykan meelaha mujaahid sidoo kale laashinkan iyo kooxdiisu waxay ku shirbayaan shirib ay ka mid yihiin gaalka goobaa la yimaaday in la gowraco garwaaye geeddi dheer waxaa loo galaa loo geshiimaa gartii meella geeyana maray gabagabowdaahe cudurkaan nugubaayo feeraheyda garaacay hurdidaa iga guurtay gamuunaa i yeelle waa gaala aaweede goobaan la imaaday inan gowracaa garwaayo gaala goobaan la imaaday
maktabka dacwada wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe oo madarasadan ka hirgeliya deegaanka ceeldheere barsane ayaa sidoo kale sheegay islamarkaana ballan qaaday in deegaanno dhowr ah oo wilaayada ka tirsan ay ka samayn doonaan howlaha noocan ah kuwaasoo dhallaanka soo koraya wax lagu bari doono inshaa allah horumar dhanka waxbarashada ah ayaana si guud marka loo eego wilaayada shabeellada dhexe laga dareemayaa sannadihii la soo dhaafay dowraad kala duwan ayaa lagu soo gebagabeeyey qaar ka mida degmooyinka wilaayadan ee lagu maamulo shareecada islaamka kuwo kalena weli dowraadka ayay ka faa'iidaysanayaan iyadoo sidoo kale ay jiraan madaariis iyo goobo kale oo waxbarasho oo dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba ay ka faa'iidaystaan jasaaka allahu khayran walaalka faysal guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaasamiga ee galgaduud walaalkeen marwaan maxamed oo rubxintaasi inoo eegaya tobannaan qoysas ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybintan oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda guddiga abaaraha ayaa goob fagaaro ah isugu geeyey qoysas fara badan oo intooda badan ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta dalka waxaana fagaaraha raashin noocyadiisa kala duwan oo isugu jiray bur bariis sokor iyo saliid loogu qaybiyey in ka badan boqol iyo labaatan qoysa goobta fagaaraha ee raashin qaybinta ka socotay waxaa soo xaadiray nabadoonnada degmada galhareeri nabadoon cabdulaahi oo ka mid ah nabadoonnada degmada ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala haaniyan waxaan u mahad celihaynaa ee, walaalaha mujaahidiinta ee, xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan qaybteeda qaabishan gurmadka abaaraha waxaan leenahay bacdallaahi mahadihaydin gaarto si guud horta xaaladdu ee, xaalad adag inkastoo la soo maray si guud xaaladdu hadda xoogaa yare inta way ka qabowdahay maanta waxaa halkan laga qaybinayaa ee, raashin naga soo gaaray ee, gurmadka abaaraha ee, xarakatu shabaab almujaahidiin waxaana joognaa degmada galhareeri Ee, waxaa halkan deeqdan lagu gaarsiiyey ee, tirsigiisu dad uu gaarayo boqol iyo labaatan iyo shan qofood intaas kadib mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaan la dhex qaadnay qoysaska tabaalaysan ee ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo halkaasi ka sameeyey guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan wilaayada galgaduuda cabdulaahi cilmi axmed cali anoo ah ayuu degmada galhareer jooga aloo kalena subxana watacaala ku mahadsan walaayada islaamka waxaana seeday saddex xaf oo beera ilaa arbaa cag oo saliid ah haaf bur ah iyo haaf oo bariis ah iyo haaf oo sonkor ah iyo laba caag oo saliid ah walaayada islaamka walaayada islaamka ayaana siiday galgalada allah jibiyo laaligu ka khayr badan allah siiyo dhaqaad maxamed gareeri saddex haaf oo raashina iyo laba saddex laba salaadee walaayada ilaa ilaa ka aqbalanay magaca cabdiwahaab siyaad maxadar degmada galhareeri meeshan waxaa ka socda raashin qaybin waxaa la siiyaa dadka masaakiinta aniga laba caagoo saliida ilaa saddex af oo bur bariis sokor Een, waxaa is siiyey muslimiinta hay-adda alasxaan alkhayriya waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay cadowga jebiyo diintiisana uu u gargaaro muslimiintana kor ka dhigo ilaahayna abaarta naga reebo waxaan ku darayaa dufanliida iyo gaajadiyo dalageynaaday dersimaadka xoolaha leda meel kastaba daadsan duqsiga iyo dalandoolidiyo weliba doorshanka dabaylihii carfoonay urkan waaya naga doorshay inaad naga dulqaadan rabbiyow ka dalbanaynaye magacaygu waa qaali muxidiin oo joogta degmada galareeri waxaa ka socda raashin qaybin loo qaybinayo dadka abaaraha ay saameeyeen nig waxaa la siiyey saddex xaaf iyo laba saddex wilaayada islaamiga ilaahay cadowgooda ha jebiye ilaahay kor ha ka dhigo wixii dhibayo o dhan allah ka dhowr wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga saciiyo maxamed xasan degmada galhareeri gurmadka abaaraha haaf buraha haaf bariis haaf sokora laba cago sidaadee walaayada islaamka ilaahay kor ha ka dhigo garabkooda allaha galo gaaladana allaha jebiyo muslimiintana allaha guuleeyo inkastoo ay dalka intiisa badan ay ka curteen roobabka guga haddana waxaa jira qoysas la daaladhacaya abaaraha culus ee dalka ku dhuftay kuwaas oo dhibaatooyin badan u geystay dadkii iyo xoolihii intaba waxaana weli wilaayaadka islaamiga ah ka soconaya gurmadka abaaraha ee uu fidinayo guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba marka la eego wilaayada galgaduudna waxaa feyskii labaad raashin qaybinta guddiga abaaraha ka faa'iidaystay ilaa afar boqol oo qoys jasaaka allahu kheyran walaalka marwan iminkana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii shanaad taxanaha warbixinaha aana ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay iyo walaalkeen cabdiqaadir maxmed rabbaani xaqiiqda loolanka maanta ka aloosan geyiga soomaaliya jihaadka ka socda dhulkan waa mid ku salaysan mabaadi iyo caqiido waa dagaal u dhexeeya xaqa iyo baadilka oo isku hayaan caskarka iimaanka iyo cisaabada riddada waa dagaal u dhexeeya kitaabka allaah iyo dastuurka qabyada ah iyo xeerarka jandarka ee laga soo minguuriyey qawaaniinta reer galbeedka waa dagaal u dhexeeya laba nidaam nidaam ku qanacsan in shareecada islaamku tahay xalka keliya ee dalka lagu samata bixin karo iyo nidaam ku qancay in shareecada meesha laga saaro beddelkeedana aaminay in dimuqraadiyaddu tahay nidaamka ugu wanaagsan ee dadka soomaaliyeed lagu maamuli karo sharciga allaah ee munasalka ahna uu yahay nidaam laga soo gudbay oo aan la jaanqaadi karin qarnigan aan joogno
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no waxaan ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo
soomaaliya sidee isku xukumeen inaan isxukunnaan rabno see isu xukunnaan annagu waxaan doorannay inaan dal dimuqraadi aan noqonno dastuur leh saddexdii awoodood ee dowladnimada oo kala saaran oo kala muxuu ahay kala shaqooyin kala duwana leh marka astaamihii aan dowlad dimuqraadi ah ku noqon lahayn oo dhan ayaa noo dhis ayaa noo dhismay
xasan garguurta galbay kuwii ku go'aanka ahaana go'een guushana waxa uu allah garabkooda geliyey geesiyaasha towxiidka iyo ehelkooda ee lagu soo gardarooday go'aanadii isdifaaca ay qaateen bulshadeenna ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaan khasaare ahayn kama dhaxlin maraykanka iyo dabadhilifyadiisa waxaa gebi ahaanba xamladii cadowtooye ku burburay dhammaan maleeshaadkii murtadiinta ee loo soo adeegsanayay la dagaalanka shareecada islaamka hubkii ay ku dagaalgalayeenna wuxuu gacanta u galay mujaahidiinta kadib samir iyo adkaysi wakhti qaatay wuxuu allah muslimiinta siiyey nasr iyo tamkiin xasilooni iyo barwaaqo aan la soo koobi karin oo allah uu ku manaystay bulshooyinka dagagalbeedka wilaayada islaamiga ah hiiraan nabadoon abuu caaisha afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan oo aan weydiiyey isbeddelka ka jira dhulka galbeedka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ii sheegay in bulshada deegaanadaas ay haystaan nicmad weyn oo uu allah ku galladaystay cajaa'ib horta galbeedka gobolka hiiraan runtii waa meel cajiib badan waa meel ay gaala ku hungowday gaalo mabaadiyadeedii gurracanayd oo ay wadatay waa ku guuldarraysatay dadka reer galbeedka hiiraan deggan runtii dad cajiib badan waaye wax badan ayay fahmeen waxay fahmeen gaala sideedaba inayna wax faa'iide ah ayna u haynin gaalo waxay u timid inay dhalka burburiso inay duinta burburiso inay yacnii xoolaha dadkan xoolaha leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xoolaha ku mannaystay hodonka ah xoolahooda inay baabi'iyaan kadibna ay ka dhigaan dad qaxooti ah oo gaalada u sacbo hoorsata ayay gaala rabtay waana ku guuldarraysatay sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka guud ee beelaha gaaljecel qaybtooda dega wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ku booriyey ummadda muslimiinta ku dhaqan galbeedka wilaayada hiiraan in ay ku fara adeegaan nicmada allah uu siiyey xilli ay dhabar jeediyeen kufaartii iyo dabadhilifyadii xasan gurguurta uu majaraha u hayay waxaan idin leenahay maanta waxaan leenahay alxamdulilaahi shukri rabbialcaalamiin ilaahay baa noo galadaystay asiga ayaa nagu hormariyey asiga ayaa na siiyey nicamkaas marka ma layska hela difaacuu rabaa ilaalinuu rabaa cadow ka dhicinuu rabaa waxaan leenahay ilaahay cadowgiisa uu istaago sharafkiinna ilaaliyo diinkiinna ilaaliyo cadowgaa la dagaalamo insha allahu tacaala annaga adinka waxaa noo ballan ah ilaahayna nama fidneeyo inaan cizo io sharaf ku noolano diinkaana haysanno inaan ilaahay shahaado oo na siiyo annagoo ilaahay raalli uu naga yahay aan la kulanno intaasaan idin dardaarmaa insha allah
shabaab waa dhammaaday waa tegey waa taariikh dalkan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa
sida xasan gurguurte uu afkiisa kaga dhawaajiyey in mujaahidiintu ay noqon doonaan taariikh mar soo martay ummaddan taa beddelkeeda waxaa maanta taariikh noqday xasan garguurte iyo xamladiisii uu maraykanka majaraha u hayay waxaana xamladaasi ay ahayd mid lagu imtixaamayey bulshada muslimiinta soomaaliyeed ee lagu soo duulay kuwaas oo in muddo ahbaa isku dhaqayay ku dhaqanka shareecada islaamka xamladaasi salibiga oo uu hogaaminayo maraykanka waxa ay khubarada arrimaha militariga ka faallooda sii saadaaliyeen in ay ahayd mid uu maraykanka ku doonayay iskudaygiisii ugu dambeeyey ee dagaalkiisa ka dhanka ah shareecada islaamka ee wilaayaadka soomaaliya isagoo adeegsanayay kooxda murtadiinta ee soomaalida kuwaas oo dabka ku shubay dhallinyaro fara badan oo xaabo looga dhigtay mashaariicda diinla dirirka ah ee ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed
في العالي رايات التوحيد تلالي مكانة زغرد والآلي فرحة تحرير فلسطين وجايين والله جايين
موضوعنا waxaan uga jeedaa mas'ala waaxida un inaan idin cadayno hadday dee caddaanayso masaladaasi waxay tahay cidda gaaloobaysaa inay si cad u gaalooba cidda islaamaysaana inay si cad u islaamo inaan dadku cudurdaar helina waxaan maanan garanayn qur-aanka kama yaro laba boqol oo aayadood mas'alada inta ka warramaysa xukunka ku saabsan waa kitaabka qur-aan ee dhexdeenna yaalla kama yaro laba boqol oo aayadood cabdiraxmaan albarzanji suu tilmaamayay idan intaasoo aayadood inta la beeniyo in haddana la yidhaahdo muslim baan o dhan waa waxaan suurtagalahay ee ummadda muslimkii meel cad mawqaf cad haystat oo ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaahiyo rasuulkiisa intuu rumeeye uu wato iyo inuu dee ka gaaloobo oo markaa ama mid talyaaniyeed ha qaato ama mid baaniyaad ha qaato ama mid uu isagu qoray ha qaato isagay markaa jirtaa waxa uu qaadanay laakiin ikhwatii fi lcaqiida masaladani masale macsiya maaha masale yar maaha waa masale gaalnimo ah
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaas waxaanimood kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadii kaa jirtay dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadakum mubaarak